بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اجعل عملي صالحا واجعل وجهك خالص أما بعد قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله فصل في بيان أحكام النجاسات وإزالتها فصل كان وحو فصل يهي ومعناها baabkii hore uu ka soo hadlayay iyo baabkaan uu kala bixinaya wuxuu fasal u yahay fii bayaani axkaami najaasaat najaasada axkaamteeda najaasooyinka iyo wa isaalatihaa qaabkii loo zuulin lahaa oo macnaa loo baabi-in lahaa oo loo dahiri lahaa ayuu maaragtay u yahay najasa waxaa la yihahdaa najaasa luq ahaan carabtu waxay yidhaahdaan ashay-u lmustaqbaru wixii maaragtay la qurunsado oo qofka kala laboodo laakiin sharcigu waa ka duwan yahoo waa waxyaalo khaas ah oo sharciga uu najaasaad ku tilmaamay oo yamnacu min sixati salaati bih oo in salaadii ansaxdo kaa reebayo macnaha haddii uu marada ku yaallo ama jismiga ama bedanka uu ku yaallo wuxuu yihi shiikhu wakullu maa'icin shay kasta oo qoyaan leh wakullu maa'icin wax kastoo qoyan kaasoo kharaja kasoo baxa min asabiileyni labada jid kasoo baxa najisun waa najaaso ila almaniya manida maahan labada jid wixii kasoo baxa oo qoyan waa najaas tan hore hadda wixii kasoo bixi kara waxaa weeye qeybta hore qubulka waa kaadida iyo wax la yiraahdo madi madi wax la yiraahdo oo waxa weeye qofku markii xoogaa uu dareemo oo kacsi waxyaalahaas uu dareemo oo markaas futuur uu ku dhaco waxyaalaha qoqoyaanka oo kasoo baxo waayo qofku markuu xaaskiisa ku raaxaysto oo markaa waxyaalaha kasoo baxa oon isagu macaansiga lahayn marka isagu waa najaaso waayo nacam iyo wixii kaloo kasoo bixi kara isaguna waa madiga iyo waxyaalahaasa kasoo bixi kara hadha waan sii kala tafsiilinaynaa ila almaniya manida maahan kullu maaicin wax kastoo qiyan oo kharaja min asabiileyni kasoo baxa najisun weeye ila almaniya manida maaha manidu waa daahir sababta waa asalka khilqada aadamka wa qaslu jamiici l abwaali wax alla wixii kaadiya in la dhaqo iyo wal owraathi digooyinkana waajibun waajib waay markuu bini aadamka wixii kasoo baxaya uu sheegay labadiisa jid oo saxaro iyo kaadi iyo wixii kale ama dhiig lacal haddii uu kasoo baxo iyo wax alla waxay kasoo qoyan oo sheekada naga joojiyaan nacam markaasuu wuxuu sheegay wax alla wixii kaadi ama saxaro oo kaadi iyo digo oo xayawaan kasoo baxana inay iyagana najaaso yihiin waa u imaan doonaa tafsiilkeeda waxyaalahaas ilaa bowlu sabiyi inanka yarkaa kaadidiisa maahan inanka yar alladii kaasoo lam yaakul idacaama cunto aan cunin macnaa laba sanana aan maaratay aan ka badsanin fa innahu kaadidaasi bowlka oo sabigaa yadhuru wuxuu daahir ka noqdaa birashilmaa-i biyo in lagu rusheeyo saa loogu firfirdhiyo oo biyo xoogaa saa loogu shubo calayhi korkiisa duuna bowlil jaariyati laakiin inanta ama gabadha kaadideedu waa ka duwanto iyada waa la dhaqaya daliishadha waa u imaan doona walaa yucfaa mana la cafiyo min shay can shay-in shay oo min annajaasaati ka mida ila alyasiira wax yar oo min addami maahan iyo walqayxi iyo malaxda marka halkan wuxuu kaaga tilmaamayaa dhiiggii iyo malaxdii iyaguba inay najaaso ay yihiin dhiigga xaydka isaga laysku haysto laakiin dhiigga kalena waa la haleeshiyey ow dama masbuuxan u daliisheen waa tafsiilka u arki doona marka hadduu dhiigu yar yahay ama malaxda wax yar yar tahay waa la iska cafiyaa sababtoo sida looga dhowrsada adag iyo wamaa shaygii laa nafasa lahu aan dhiig lahayn saa-ilatun ee socda oo shayga xayawaanaadka yararka ee haddii hadda la kala gooy dhiig ka socda uusan aynu wax dhiigeedu dhacaan dhacaan uu yahay uu yahay dhacaan camal uu yahay idaa waqaca haddii uu ku dhaco fil inaa'i weelka wamaata fiihi oo ku dhex dhintana fa inahu asagu laa yunajisuhu ma najaasaynayo haddii tixrigi iyo wax lamida oo hadhow markii la kala gooyo dhiig dareerayo uusan ka imaaneynin ee wax dhacaan dhacaan camal jirkiisana uu yahay hadday wax ay ku dhex dhacaan oo weel ay biyo ama caano ay ku jiraan ma najaaseynayo bishardayna laakiin waa laba shardi nusqooyinka qaar lagaab inay ka maqan tahay anlaa yuayirahu yuqayirahu inuusan doorin maa waqaca fiihi wixii ku dhex dhaco oo boqolaal tirxad inta kasoo buuxsaan waxay dhammaatay xeri iyo quraanjo iska noqdaan uu dhacaankii uu dooriyo oo cuntadiiba soo urto markaas waxaa weeye ama biyihiiba ay soo uraan markaas waxaa weeye markaas waa najaasuu noqonaya walam yadraxu daarixun qofna uusan ku tuurin oo kascad aan loogu tuurin nacam haddii qof ku tuuro macnaha najaasuu noqona saas weylin hadha waa imaan doonaa tafsiilka walxayawaanu xayawaanku kulluhu daahirun daahir weeye waxuu ka wadaa xayawaanka dhididkiisa iyo caanihiisa iyo dhareerkiisa iyo xataa manidiisa waa daahir ou leeyahy ila alkalba eyga maahan iyo walkhinziira khinziirka ayagu daahir maaha iyo wamaa shaygii tawallada minhumaa ka dhex dhasha wixii eyya doofaar iska dhalaan ow min axadihimaa ama mid iyaga ka mida maca xayawaanin daahirin xayawaan daahir oo ka dhalo yacnii doofaara ribooday ama eeyaa ribooday waxbuu ka dhalay ama shabeeluu booday waxbuu ka dhalay wixii marka waa najaasay noqonaya waalmaytatu maytada oo dhan wixii baktiyana kullahaa dhama kulluhaa dhammaantood najisatun waawa najiso ila samaka malayga maahan iyo waljaraada iyo ayaxa iyo walaadamiya bini aadamka intaa marka daliila looga soo reebo walmaytatu maytaduna kulluhaa najisatun weeye ila samaga malayga maahan iyo waljaraada ayaxa iyo walaadamiya bini aadamka qaabkii hadda loo dhaqi lahaayo marka kuu galo wuxuu yidhi wayuqsal waa la dhaqaa min wuluuqi lkelbi eyga wixii uu raqo raqitaan dhana markuu carabka ku cabanana oo ku siiyo carabtu wuluuqay dhahaa annagana raqitaana dhahana afgelina waa la yidhaahdaa laakiin eygaa biyihii raqay saasa annaga maqli jirna soomaaliga asiilka ama gobolada qaarkood haddii kole meesha annaga aan kusoo korno nacam wayuqsalu linaau waa laga dhaqaa weelkii min wuluuqi lkelbi eyga afgelintiisa ama raqitaankiisa sida loo yaqaano iyo walkhinziiri doofaarkaba sabca maraatin toddoba goor ixdaahunna mid ka midana bituraabi duhuuri caro la yeelayo duhuurdaas nusqada qaarkood ka maqanta caro daahira isagoo marka xukunkiisu waa saasoo waxay yidhahdeen nijaasa muqallada ay yidhaahdaan maaragtay shaaficiyada iyo xanaabiladuba saasay u kala qaybiyaan nijaasada saddex u qaybiyaano muqallada mid maanta ma arkaysaa adag iyo mutawasida iyo khafiifa khafiifada waa midii aan soo marno kaadida wiilka yarka oo la rusheynayo muqaladaduna waa midkan doofaarka iyo maaragtay eyg mutawasiduna waa najaasaadkan oo kale wey wayuqsalu waa la dhaqaa min saa'iri najaasaati najaasaad kale oo soo hartay maratan waaxidatan hal mar ayaa la dhaqayaa taasoo ta-tii caleyhi baabi-inaysa waa u imaan doonaa oo haddii hal mar aysan ku baabi-aynin oo wax caynhoo taalo sidii saxaradii oo kale waa in ayadii meeshii horta laga zuuliyo caynteedii oo la dhammeeyo kabacdina urkeedii iyo dacmigeedii markaas la zuuliyo nacam waa u imaan doonaa wathalaathu saddex koor in la dhaqaa afdalu ayaa fadli badan nacam halkaana wuxuu ka hadlayaa shayaalaha najaasooyinka ah haddii oo wuxuu ka mid dhigay khamradu maaragtay ayuu ka mid dhigay wa idaa takhallalat alkhamratu khamradii haddii ay khal noqotay kala go-do oo qamiirkii wixii qamiirinayey iyo sharaabkii saafiga ahaa ayaa kala go-ay qamiirkiiya gooni u go-ay awalba khamrada ka dhigay sharaabkii saafiga ah oo khalka ah oo isagu aan wax sakraamineynin ayaa ayaa marka u kala baxda labo takhalulku waa saas oo kale waidaa takhallalat ilkhamru khamratu khamrad haday kala baxdo oo wixii sakhraaminayey oo ku dhex jiray ay gooni u go-aan maadadii sakhraanka ahdo quulka la dhihi jiray wax sakhraamis ay gooni u baxdo biyihii kaloo casiirka ahaana ay gooni u baxaan binafsihaa laakiin iyada nafteeda ay daahir ay u kala baxdo daahuuraad daahir bay noqoni halkaa waxaa laga fahmayaa khamrada waa najaaso inuu ku leeyahay macnaha waxaa najaasooyinka khamradu ka mid dhigaya laakiin wuxuu leeyahay haddii iyadu kala baxdo daahir bay noqonaysaa waa nafsadeeda wa in khullilat haddii lagu kala gooyo bidarxi shay-in shay lagu rido wax kiimika ay waxun haddii lagu diro fiiha dhexdeeda lam tadhur ma daahir noqonayso aan usoo noqono baabkan waa baab aada iyo aada muhiim ah sababtoo salaada ansixitaankeeda oo ku hera sidaba loogu baahan yahay qofka muslimka ah inuu xadadka uu daahir uu ka noqdo sidii kale waxaa loogu baahanya markuu tukanayo in dharkiisa iyo badankiisa iyo meesha uu ku tukanayo ay daahir yihiin sida alla uu yihi subxaana wa tacaala wathiyaabaka fa daahir dharkaaga daahir marka dahaarada xisigana waa lagu fasiraa waa iska caddahay dahaarada macnawiga oo akhlaaqdaada maaragtay akhlaaqda iska daahir iyo quluubtaada shirkiga iyo ka daahir intaa waa lagu qaadi karaa dahaar xisiya macnawiga saas darteed nabiguna calayhi salaatu salaam waa uu faray waxyaalaha najaasaadka in la zuuliyo oo gabadhaha waxau faray markii dhiigga xaylka la weydiiyey meesha uu maradu xaylka uu ka gooyo inuu maaragtay taxutuhu maaragtay huma takhrisuhu huma tandaxu bilmaa marka hore waa jajafaysaa farta ku xoqaysaa wixii qalalan kabacdina biyo inta soo lagu shubaa jag jag jag siinaysana kabacdina biyihiiaa la raacinaya ninkii acraabiga ahaa ee dhulka ku kaadsana nabiga waa ka yiri maaragta yacni sabu caley danuuban min almaa wadaanbiya ha lagu shubo marka asalka in wax la dahaareynayo kitaabka iyo sunnada ayaa marka laga keena waa laga maarmaan nacam waxyaalaha najaasaadka adiga oo tirinteeda culummadu waa isku khilaafaan laakiin waxyaalaha ugu xoog badan waa intaan hadda sheegi doono bowlka insaanka kaadidiisa iyo qaa'idkiisa wixii saxarada ah taas waa mujmac caleyh dee kaadidana waa kii maaragtay nabigu ninkii bowlka acraabiga dhaqay ninkii kaleo la cadaabana wuxuu dhahay waxyaala lagu cadaab waxaa ka mid ah kaana laa yastanzihu min albowl inuuna kaadida iska ilaali jirin nacam waxaa kaloo iyaduna najaasa madidi waxa la yihahdo almadi waa anagii soo sheegno waxyaalaha qofka marka xoogaa u maaragtay uu dareemo biyaha ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa oon macaansi kusoo bixi oo isagii shahwada waxuu kala gudisiin shahwad waana ka adagtay macaansiina kusoo baxdaa ladaday kusoo baxdaa wadi waxa la yidhaha yidhaahdo iyadana waxaa weeye qofku markii uu daalo ama hawl culus uu qabtay iyo kaalida soo raacaan wax dhardhareer cad camal ah iyaguna waa najaas sidoo kale dhiigga damul xaydkan had waaba la caddeeyey dhiig kalena waa la haleeshiiyey iyadoo loo daliishanayo oo dama masfuuxa maytada iyada waxaa loo daliishadaa xurrimad calayku lmaytatu waa loo daliishadaa waxaa kaloo loo daliishadaa nabiga calay slam maa qudica maaragtay min alxayi mihel bahiimati xayatan fahuwa mayit neef bahiimaa wixii maaragtay laga gooyo oo nool mayit waay marka halkaas maytadu inay marka najaaso ay tahay iyo mida kale haragga in la dabaqeynayo ilaa hadduusan neefkii la gowracay hala dibaqeeyo lama dhihino hala nadiifiyo isagoo haraggu maaragtay waxyaalaha cafanaadka oo hilibkii ayaa laga goynaya marka nacam khinziirkan haddee laxamkiis waa rijsunaa la yiri inkastoo culimmada qaarkood ay leeyihin xaaraamnimada iyo najaasada ma iskeenayan wax badanoo xaaraam aho najaasaan sida xashiishada oo kale qaadkan oo kale hadda la cunaayo waa xaaraam laakiin hadda najaasana lama dhihi karo nacam eyga isaga afkiisa wixii afka uu geliyo oo raqo xadiidka ku cad in la dhaqaayo biyihiin la daadinayo waa caddahay adiga matagana waa la haleeshiyaaho waxa weeye waa cuntadiiyo doorsoontaa la yidhaahdo bal mararka qaarkood mataga isagaaba ka ur badanba kasii khatarsanba naam adiga waxyaalahaasaa marka ugu waaweyn waan dhex geli doonaa marka baabka insha allahu tacaala faslun fii bayaani axkaami najaasaati najaasaadka axkaamteeda in la caddeeyo wa u fasal yahay iyo wa isaalata isaalatiha in la zuuliyo najaasaadna waxaan idhi waa wixii maaragtay dadku ay nacaan ay qurumsadaan laakiin bishardi waa inuu sharcigu caddeeyo najaasanimadeeda oo salaada sixadeeda oo maaragtay uu reebahay sababto waxyaalo la qurunsado waxaa jiro najaasaan sida candhuufta oo kale dee waa la qurunsanaya ama xaakada oo kale ama manida wamaca daalika leysa najis mooska hadduu mutalaato noqoto ama qudaartu haddii ay maaragtay qurunto ya waa la qurunsanaa laakiin haddana najaaso maaha marka shay kastoo mustaqdar najaaso maaha shay kastoo muxaramana najaaso maaha waa kolley badanaa sharcigu inuu caddeeyo adilo in loo helo shaygaas inuu maaragtay uu najaaso u yahay sidaa dad waxuu rabaa inuu najaasooyinkii kuu tiriyo wa kullu maa'icin shay kastoo qoyanoo kharaja min asabiileyni ka soo baxa najisun wey maaci wuxuu kaga ixtiraasiyaa dhagax haddii uu ka soo baxo wax adag ama dhagaxa soo baxa qofka oo dhagaxan dadee lakaadsho ama gadaalooba ka soo baxa waxay dhahan waa mutanajis najis maahan waa mutanai macnaa korka haddaa ka dhaqda khalaas hadhow dhagaxii daahir buu noqonaya soo ma marka wixii marka sabiileyn ka soo baxa oo maa'ica waa najaas qubulka waxaan raha waxaa ka soo bixi kara kaadidii madigii wadigii waxaasoo kale iyo dhiig waxaasoo kale ama malax waxaasoo dhan baa kasoo bixi kara gadaalna haddi saxradii baa ka soo baxda iyo wixii lamida ama dhiigaa kasoo bixi kara waxyaalahaasoo dhanaa kasoo bixi kara marka hadduu shayga uu qoyan yahay waa najaas amaa shaygu hadduu adag yaho shay qoyan uusan ahayn waa mutanajisa najaas maaha sida bahal haddii oo maarata gooryaan oo kale haddii oo xaaro waa mutanajis ee najaas maaha ama tasqiyo oo kale wa gaslu jamiici alabwaali kaadida oo dhan in la dhaqo iyo wal awraathi iyo digooyinkana waajib waay marka xukir inuu yidhaahdo najaasaadka waxaa weeye wax alla wixii kaadiya iyo digo waa najaas oo xayawaanaadka ilaa marka hore insaanka waa soo baxnay moogta marka waxuu ku rabaa xayawaanaadka kaadidooda iyo digadooda waa najaas halkan waa la isku haystaa culimmadu xayawaan kale baan u kala qaybinayna isaga haddee khinsiirka iyo eyga iyagu waaba iskaba najaas maadaama eyga lucaabkiisi uu najaas uu noqday min baabi owla inta kale waxaan u qaybinaynaa ma'kuulu laxm iyo hayru ma'kuulu laxm wax hilibkiisa la cuna iyo waxaan hilibkiisa la cunin waxaan hilibkiisa la cunin ayagu waa najaas kaadidooda iyo digadoodaba waxaan loo daliishanayaa nabigu calayhi salatu slam markuu istajoonayo cabdullaahi ibn mascuud oo u dirsaday laba dhagax iyo digaan u keenoo dhahay labadii dhagaxou qaatay wa alqa rawtha waadi waa waa tuuray wuxuuna ku celay inahu rijsun digaduna riwaayad kale waxay imaanaysaa inay maaragtay bacratu ximaar inay ahayd diga oo dameer inay ahayd dameerna waa hayru ma'kuulillah amaa xoolaha iyo digooyinka oo xoolaha la cuno waxa weeye wax saxaabadii ka sugnaaday iyo aimada kale ilaa imaam shaafici qowlkiisa qowl kamida bis unbaa najaasa yiri xataa qowlkiisa qowl kamida oo maaragtay culimo badana astakri iyo khazaali ay doorteen waxay leeyihiin najaaso ma aha waxaan la daliishanayaa xadiidka nabiga cale curaniyiinta u dhahay geela falyashrabu min abwaaliha wa albaaniha inta geeli loo geeyaa la yidhi calool intay daltabiyoodeen oo jiro ay ku dhacday oo yidhi caanaha iyo maaragtay labankaba ha ka cabeen caanaha iyo kaadida najaasna wax laguma daaweeyo waxaa kaloo loo daliishanaa nabigu calayhi salaatu wassalaam ariga digadiisa meesha hiisha xerada hiisha oo ku tukan jira iyo meesha lagu horo iyo meesha ku xaroodo waa ku tukan jira najaasna ma aha soo ma saxaabadana maba ka sugnaanu dhahay ibnu taymiya wax yiri waa najaas ibnulmundir waxau dhahay shaafici qof ugu horreeyay lama arko yiri waa najaas bal qowl maaragtay oo madhabtiisa waxay doorteen badanaa rag muxaqiqiinta kamida inuu maaragtay uusan najaaso ahayn sababtoo geela iyo meel kas waa la raran jiray waa la socday xoolaha waa loo baahnaa maanta oo dhan xoolana hadda kaadidooda kontarool ma laha ixtiraaskiisana mashaqaa ku jirta haddii marka wax najaasa ay tahay waa la soo guuri lahaa wax saxaabada iyo laga soo guuriyey inay najaaso tahay ma jirto saa darteed geelaydii dhihi jiray geela maxaad ta ku weysa maradaa habeed iga leh in loo iftoodaa fiican oo la yidhahdo war marada waxba idinka dhibi mayse ma garan hadda hadda gacanta waxaaba ku dhigay bay niman hadda mutacasibiinho shayaadiinho oo gacanta ku dhigo ruqsi iyo midna aan ogolayn marka allahu lmustacaan haddii diin sifican loogu sheegi lahaa waa taariku salaad geeley dambeo taariku salaad lama arkay ilaa cinaad inuu uga tago maahan marka masaladaas sida mukhtaarka oo raajixa waxa weeye kaadida iyo xoolaha hilibkooda la cuno inaysan najaas ahayn awalan xadiidka uu yihi nabigu hala waraabiyo asluna baraa al asliya waxaan rasuulku najaaso ku xakumin najaaso ma ah saxaabadana lagama haayo wax najaaso ku xukumay marka saasa marka raajixa marka laakiin kuwa aan hilibkooda la cunin dameerka iyo maaragtay dugaaga kale iyo min baabi owla ayga iyo khinsiirka kaayadood iyo digadooda iyada waa najaas way xadiidkaasaana marka u daliila ilaa bowlu sabiyi ninka caruurtaa bowlkiisa maahan wiilka yarkaa kaadidiisa maahan alladii kaasoo lam yakul idacaam dacaam aan maanta ma arkaysa aan quudan aan laba sano gaarin dacaamna aan quudan dacaamka quudasidiisa lama rabo wax af loo geliyo ee waa wax istiqlaalho asaga uu ku kaaftoomo uu ku qadayn karo ee wax un afka loo gelgeliyo oon dacaam ahaan uusan ahayn ma aha kaasimiyaha fa inahu yadhuru wuxuu daahir ku noqonayaa birashi ilmaai caleyhi biyaha oo lagu rushay biyaha saa loogu shubo rushaynta fifirdhin maaha biyaha saa loogu shubaalinaya xooga maarata lagu shubay duuna bowlil jaariyati gabadha kaadideeda may iyada waa sida caadiga loo dhaqaa farqiga u dhexeeya culummada xikmada waa baareen qaar waxay dhahaan waa ka kaadi adag tahay waa ka waxaan waa ka kimikal badan tahay adig waxaa ugu roon waxaa weeye in la yiraahdo badanaa caado waxa u ah dadku wiilasha inay qaadqaadaan iidhiib anig iidhiib anig kan iidhiib marka maadaama ay saas tahay ayaa xoogaa loo fududeeyey marka saas adiga xikmada ugu roonay dhaha okaaisaa loo fududeeyey maadaama dadka dhawaacdiisu wiilal jacayl ay ku awreen markastaba ay qaadqaadayaan ilmihiina ay markas ay kaadayaan saas dartaa loo fududeeyey nabigana ilmo yaraa dhabka dhabta loo saaray waa uu ku kaadiyey waa kaa dhaqay tira caaisha mayow dhaa biyuu isaga firdhiya nabigu caleyhi salaatu salaam hadda najaasadii marka waa najaaso waayo oo waa in la iska ixtiraaziyo laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood waxyaale aan la iska ixtiraasi karin oo dhibaato ah sharcigana siisaba waxaa usuusta kamida haddii mashaqa ay timaado tajlibu taysiir qawaacidda usuulka fiqiga almashaqatu tajlibu taysiir dhibaatadu inay maaragtay ay fudayn ay soo jiido marka najaasadii aan la iska ilaali karin iyo wixii yararkaa waa la iska cafiyey wuxuu yidhi walaa yucfaa lama cafiyo min can shay-in shay oo min anajaasaati kamida ila alyasiira in yaroo min addami dhiiga maahan iyo walqayxi iyo malaxdi sababtu waa maxay qofkii ama meel yaraa maaragtay xagmaysa dadka baadiya dee markastaba hadda maaragtay meel dhulaami a la wada mari maa ummadii meel qodax le meel musmaar le midaa ku xoqaaya midaa ku waxaynaya marka meel yar unsaa loo xaqoo dhiig ka yimid iyo fimbibaar yar iyo qof dhiig laha taabatay wax un adiga markastaba lama weynayo soo maaha marka in laga ixtiraaso laga dhowrsado waxay noqotay mashaqo waa walqayx iyo malaxdina waa sidoo kale iyo wamaa shay laa nafasa lahu aan dhiig lahayn saa-ilatun oo socdo hahe iyo wamaa shay laa nafsa lahu dhiig aan lahayno saa-ilatun soconayo idaa waqaca haddii uu ku dhaco fil inaa'i weelka wamaata fiihi ou ku dhinto fa innahu asagu laa yunajisuhu ma najaaseyna nafsada halkan dhiiggaa laga wada wixii tacbiirkaasna waxaa ugu horeeyey ay maa laa dama lahu saa'ila ay ka wada laakiin tacbiirkaas siduu sheekh cabaad uu noo sheegi jiray awal qofkii tacbiirkaas soo saara ibraahimu naqaciya ugu horeeyey na dhihi jiray markuu taraajimtiisa oo xadiidka u yimaado tacbiirka fiqhiga oo waxyaalaha aan dhiigga lahayn oo ka cabirayo maa laa nafsa lahu saa'ila ibraahima naqaci ayaa tacbiirkaas cabiray fuqahadii ka dambeeyana markaas waa ay ku raaceen waa goorma idaa waqaca fil inaai haddii uu ku dhaco wa maata fiihi uu ku dhinto fa inahu laa yunajisuhu ma najaaseynayo bishardayni laba shardi anlaa yugayirahu inuusan doorinin maa waqaca fiihi wixii uu ku dhex dhacay oo biyihii ama cuntadii inuunan doorin walam yadraxu daarixun qofna uusan ku tuurin adiga shardigaas horea muhiim ah shardigaas hore ayaa muhiimaho maadaama uusan doorin ama ha lagu soo tuuro ama yaan lagu soo tuurin dhib ma laha oo lama dalax daarixdan qolo waa ay shardina laakiin qolana ma shardinayso maarata laba wajha ku jirta marka waxaana xoog badan oo musani oo xoojinayo qowlka odhanayo ama ha lagu tuuro ama yaan lagu tuurin marna maadaama uusan doorin wixiina laa nafsa lahu saa'ila wax maaragtay oo dhiigoo ka socdaysa lahayn inuusan maaragtay najaaseynin walxayawaanu xayawaankuna kulluhu daahirun daahir wey marka xayawaanka waxyaalaha la xiriir labay u kala baxaan wax hadde kiimi ka galay oo maaragtay oo wixii saxaro iyo maaragtay kaadi iyo digo iyo wix saas oo kaleeta ah iyo wixii jirkan daahirka sida dhididka iyo lucaabka dhareerka iyo waxyaalahaas oo kale marka wixii digadoodii iyo waa ka soo hadalnay iyo maanta ma arkaysaa iyo kaadidoodii waxaan u kala qaadnay maa yu'kalu laxmuhu wamaa laa yu'kalu laxmuhu hilibkooda wax la cuno iyo wax hilibkooda la cuno way hilibkiisa la cuno waxaan rajaxnay kaadidiisa iyo digadiisaba inay daahir tahay maa laa yu'kalu laxmuhu a waxaa loo kala qaadaa kelbiga iyo khinsiirka iyo inta kale soo maha inta kale marka bitifaaq ama qaar yaan itifaaq dhihina sida raajixa dhareerka hasha iyo gaxoolaha iyo maaragtay dameerka iyo faraska iyo xataa xaywaanaadkaa kaleo libaaxa iyo maaragtay shabeelka dhareerkooda iyo dhididkooda iyo ka daahir waayo xataa melidana waa ku daran walxayawaanu xayawaan kulluhu daahirun waayo ila alkalba eyga maahan iyo walkhanziira doofaar wamaa tawallada minhumaa wixii ka dhasha oo min axadihima labadooda wixii ka dhex dhasho ey iyo maaragtay doofaar iska dhalaan oo min axadihimaa mid iyaga ka mid ah maca xaywaanin daahirin oo ka dhalo waalmeytatu meytaduna kulluhaa dhammaantooda najiisatun waaye haa marka eygii iyo khansiirki waa kasoo dhisa eyga hadda waaba la sheegay horta xadiidku lucaabkiisa u sheegay dhididkiisa kale ma uuna sheegay kaadidiisa iyo iyo digadiisana inay najaas tahay hadde fa inahu rijsunaa laga qaadanaya xadiidkaas laakiin korkiisa dhididkiisaan xadiidka kuma cadda laakiin imaam shaafici waa uu najaasiyey khinziirka imaam shaafici waxau dhahay daliil uma hayno laakiin maadaama khinziirku uu kasii xun yahay eyga oo eyga marar baaba la baneeyey in la iqtanaysto oo la kaydsado oo ama ugaar ama waardiyo ama xoolo ilaalin loo kaydsado ama waardiyo oo beerta ku waardiyeeyo ama ugaarsi ama xoolo ilaalin loo kaydsado laakiin doofaar mana la ruqsaynin fa inahu rijsna waa la yihi markaa asu oo xal laakiin qowl kale waxaa jira oo qadiima uu leeyahay shaafici uu leeyahay xayawaanaad kalou la mid yahay wixii hadda hilibkiisa iyo digadiisa iyo kaadidiisa aan ka ahayn imaamu nawina waa caddeeyey waxau dhahay daliisha aan ku najaasaynay khinsiirka wixii hilibkiisa iyo kaadidiisa xariis aan ahayn waa daliil daciif ou dhahay imaamu shaafici latas fil um waa ku caddeeyey inuusan daliil kale uusan haynin ilaa inuu eygaas uu ka xun yahay maaha nacam hay walmeytatu meytaduna kullahaa dhammaanteed najiisatun waa najis ila samaga malaygii maahan iyo waljaraad waalaadami meytadu waa najaaso wey sax ila samaka maaragtay malayr iyo waljaraada walaadamiy aadamiga hade xadiidkii oo walaqad karamnaa bani aadam iyo subxaanallah ina almu'min laa yanjusu xayan mayitan iyo qofka mu'minka ma najaasooba asagoo dhintay asagoo nool iyo adiladaasoo dhanaa loo daliishada kaafiriinta waa najaas layidhah waa najaastooda waa xisiyo hadda dhididkooda iyo wixii hadda ay faraha la galaan waa najaaso lama oranayo sababtoo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam naag mushrikada sibraar ay soo dhaamisay haan ay soo dhaamisay oo ku heshaysa si asxaabtiisa naagtan laa shaka inay faraha ay gelisay soo maa meytada marka hilibkeeda iyo waxaas waa laysku waafaqsan yahay laakiin culimo waxay isku khilaafeen dhogorta hadduu neef oo xoolaha baktiyo dhogortiisa ma daahira culimada badankeeda waxay leeyihin waa daahir imaamu shaafic baa waa najaas kale waana laga raajixsan yahay inay daahirta bal qaar waxay leeyihin lafaha haddii ay qalalaan oo ilaan wax xayaataa ma lahan iyo cidiyaha iyo maaragtay dhibaato male zuhri waxau dhahay waxaan soo gaaray dad badan oo salafka kamid a oo lafaha maroodiga maaragtay markay qalalaan indho kuul iyo waxyaalahaas ka dhigto oo weelal maaragtay ka dhigto marka maalin waxaan xaastaa nin maaragtay bakoorad haysta bakooradana fool maroodiga ayii hore laga samayn jira qurux badnaa markaasu mid xoogaa fixiga yaqaano horta wuxuu yihi bahashaan aada wadato dhahay fool maroodiga ka samaysan tahay waana najaas salaad ka ansaxmay ninkiina waaya baashi bakooradii muu iska tuuraa muxuu sameeyaa almuhiim waxa qofka hadda haddousan aqoonin maaragtay adiladii ousan aqoonin hal qowlaho laga yaabo inuu daciif daliilkiisa uu ku dhegaya markaasu asiga dhama u cariiri kalayo laakiin hadduu adilada yaqaano wixii mudlaan lana mudnaantiisau siinaa oo daliil qawiya leh wixii kale oo daliil qawiya aan taxriimkiisa ousan lahayna waxa weye maaragtay ma isku dhibhayo marka adilada aqoontii saasay ku fiican tahay sababta hadda imaamu shaafici ba isaga waa uu dadaalay waxaan kelimaada ku tegay sheekhyaalkiisa in badanoo ku khilaafay liajli alxadiid adigana un dagaalkiyaa lagaa rabaa qofka hadduu daliisha kuwa caddaado adigana inaadan maaragtay ku dhegin aimadana maaragtay laga faa-ideysto malayga iyo ayaxa inay ay daahir yihiinna xadiidkiya u daliila xadiis xasana uxidat lanaa meytataani wa damaan fa ama almeytataani faljaraadu aلsmk wاljaraad nacam wama damani falkabedu wاطaxaal nacam marka laba meytaan loo xiilay waa malayga iyo ayax waxaa kaloo haddee samaga meytadiisa xadiidkii waxaa kaloo daira huwa طuhuuru maahu aan soo marnay alxilu meytato iyo xadiidkii cambarka nimankii cabdirasid cabdiraxmaan ibn cawf maaha ninkii ciidanka weti bas abu cubayda ee badda sahmiye maarata cambarka weyn intay heleen feerihiisii keliya ratigu uu kasoo hoostusayay labada feero markii la isaaray kulli adiladaasa u daliila haya qaabkii wax loo dhaqi lahaa ayuu wadaa wa yuqsal waa la dhaqaa al inaau weelkii min wuluuqi lkalbi ey hadduu afka geliyo ama uu raqo iyo wal khinziiri khinziirka afka haddii uu geliyo sabca maraatin toddoba goor la dhaqeeya ixdaahunna bituraabi toddobadaa bituraabi tahuuri turaab daahira ay la socoto marka nabiga waxuu dha cale idaa walaqa alkal fi inaa axadikum falyuriqhu haddaadii ma garati uma liyaqsilhu sabca maraatin uulaahunna bituraabi o ixdaahunna bituraab riwaayad kaloo soo ortay wacafiruuhu thaaminata bituraab marka xataa toddoba goor markii laga dhaqo sideedana caro in lagu daro markaas nacam marka khinsiirkana waa uu haleeshiiyey laakiin qowlka qadiimka shaafici wuxuu leeyahay khinsiirka hal maraa la dhaqaa najaasadiisu eyga lama haleeshiinaa sababtoo lamid ma aha qowlkaasaan mooda inuu daliil xoog leeyahay qowlka qadiimka imaam shaafici marar badanna waxaa noo soo baxaysa aqwaasha qadiimka imaam shaafici ina in badan a-imada aqwaasheeda iyo culimmada maaragtay muxaqiqiinka tarjiixooda inay aada in badan ugu dhowdahay waa noo soo baxaysa sida meelo badan aan ku arkay nacam wayuqsalu waana la dhaqayaa min saa'iri najaasaati najaasaadkii kale maratan waaxidatan baa la dhaqayaa taatii calayhi ee baabi'inaysa marka waxay leeyahay hadday cayntu baaba-adana oke hadday cayntu baabayso in caynta la baabi'iyo markaas kabacdi la biyo raaciyo cayntii markay baaba-o laakiin marar waxaa jirtay leeyihin mathalan najaasaadka qaarkood biyo caadiya laguma goyn karo midabka sida dhiiga oo kale haddii mara oo qudniga aa haysatay mara bafta ah mise mara mareykaana haddaa haysatid ama mara oo baati cad ah oodan saabuun iyo alaabtan aada wax u goyana haysatid oo dhiiga xayl ama dhiiga caadiya uu ku dhaafto maantan ma goy kartid waa dhaqay waa dhaqaysaa waa xoogaa weli dhiigi meeshaa ku yaalla dhib ma leha ay dhaha mararka qaarod waxaa dhici karta haddii saxaro ay ku dhaanmato maradii oo biyo aada ku dhaqdid oodan waxyaalo badan oo raa-ixada zuuli aadan haysanin inaadan urkii zuuli karin si kasta u dadaashay marka iyadana dhib ma laha dhahan waa la iska cafiyey shay idaa tacasar khalaas waa maaragtay dhib ma laha wa idaa takhallalat ilkhamru ya haa sax waa runtiis wuxuu yidhi wayuqsalu min saa'iri najaasaati maratan waaxidan taasoo ta'tii calayhi haa dhaqmadaasoo biyaha kor looga shubayo waay oo waxay dhahaan shaaficiyadu waa masalo muhiima markaad marada aada dhaqaysa matala koobkaanu biyahaad haysataa masalo muhiima nagu baraarujiya khayr alaha saaxabiib biyahan oo kale haddaa haysatay oo maradii meel kaa najaasowday waxay leeyihin maradii haddaa intaa soo qaadatid aada saan ugu dhex ridid ood biyihii bashaq ku dhex siisid ma dahiraysay leeyihin sababtoo ah biyihii waa yar yihiin waxdhan waa isla najaasoobaya laakiin maradii intaad qabatid biyihii haddaa saa ugu dhoqdid ma garat markaas way dhaqmaysaa marka ta'tii caleyhi saasa ku wadaa oo biyihii oo kor uga imaanaya oo wuruuda calayhi waa biyihii maaragtay ku dul arooraya meesha wayuqsalu min saa'iri najaasaati maratan waaxidatan ta'tii calayhi dhaqmadaasoo biyaha kor uga imaanayaan wathalaathu saddex goor in la dhaqaana afdalu fadli badan haye waidaa takhallalat ilkhamr halkaana wuxuu ka hadlaya waxyaala istixaalo la yiraahdo ilan biyaha in wax lagu dahiraa asal ah laakiin istixaalo wax la wixii isbedel uu ku dhacona waxbay dahiraan qayb ka mida waan soo marnay oo haragga meytada oo kale marka la madgeynayo ilaa marka neefka haragga laga bixiyo biitifaaq dhinacan oo jirka hilibka soo xigta oo waso najaaso soo maaha soo maaha maxaa lagu d maxaa lagu daahiriyey waxaa lagu bidibaaq oo alaab waxaa lagu shuba waxyaalo kulkulul oo asal iyo deebo iyo waxyaalo kulkulula lagu shubay soo maaha wixii waxay baabi'iyeen waxyaalihii qurunka ahaa oo jermiska ay baabi'iyeen saasay ku daahir noqdo marka waa nooc min alistixaala wixii isbedel ku yimid sidoo kale khamradu haddii waxay ka kooban tahay maadadii iyo waxaan wax khamiirinayo oo sakhraanka keenayo hadday marka kala go-do oo wixii wax khamiirinayo iyo wixii kale ay kala go-aan daahir noqon u leeyahy waidaa takhallalat ilkhamru khamradii marka iyadana haddii ay kala go-do oo wixii qamiirka wixii kale u kala go-aan binafsihaa nafsi daahurad waa daahir noqoni wa in khulilad haddii laakiin la kala gooyo bidarxi shayin shay lagu riday fiiha dhexdeeda lam tadhur ma daahir noqonayso marka waa nooc min alistixaala marka madhabka shaaficiga imaamu shaafici istixaalo wax ku daahir noqonayo labadaas bis ayuu ka sugay laakiin waxyaalo badan ee axaadiidtu ay sheegto mathalan iyo aathaartu ay sheegto mathalan dhulkoo kale haddii uu najaaso biyaa lagu shubaya sidoo kale haddii uu qalalo dhulkii oo dhulkii inta najaaso ku noqdo dhulkii ou qalalo oo dabayshu marto oo caradii caro ay ku rogto ayaduna daahir noqonaysa sida caa-isha laga wariyey zakaatu l ardi yubsuha dhulka wuxuu ku daahir noqdaa inuu maaragtay ingego soo maa ama sidoo kale marada gabadha hadday mathalan maro jiidayso waa loo ogolyaha gabdhaha marada inay xoogaa jiidaan soomaan haddii kale lugahoodaa muuqanaysa hadday meelo najaasaha oo qashina soo marto oo haddana dariiq kaleo meel qalano iyo ay sii marto meeshaas danbaa dahiraysa hadhow inay dhaqdo ma garata ee inkastoo ay leeyihiin shaaficiyadu waxaas xoogaagaas macfi waayo waxay dhiinta iyo waxyaalihii najaasaad ku jira meelaha hoose macfi waayo laakiin asalka xadiiskaa wuxuu sheegaa marka inuu asfal sob oo dhulka u daahiri doono markii ay weydiisay umu maaragtay salama ay tiri waxaan in imra-atun udiilu daylaha maradeedaan dheereeya marka meel qashin ahaan bara marka wuxuu dha yudaahiruhu maa bacdahu waxaa ka dambeeya iyaa daahiraya soo ma sidoo kale kabaha oo kale kabaha haddaa ku tukanaysa nabig waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam haddaa rabto inaad tukatid falyandur ilaa asfali naclih haddii hoosta ha fiiriyo fain ra-aa fiihi adan falyamsax cala alard dhulka ha ku masaxo ku tirtiro taasaa marka dahaaro inaad dhaqdi marka shayga asalku waa dahaarada waa biyaha laakiin wixii sharciga oo dahaaro ka dhigay sida dibaaqaba maaragtay haraggii baktigaa dahaaro looga dhigay khamradaba hadday kala gooda ay dahaaro noqdeen sidaa kuwaasba adilada u sugeen kuwaan kale laftooda adiladaa sugaay marka marka shaaficiyadu meelaha qaarkood waxay ka cabiraan macfi ay ka cabiraan marka laakiin adiladaas ayaa marka sugaysa waxay daliilka uu sugo oo taysiirna uu ku jiro iyadana marka in la qaato halkaa marka waxaan kaga baxaynaa baabu najaasa ayaan kaga baxaynaa insha allahu tacaala waxaan gelaynaa bayaan axkaami ilxayd nacam marka dahaaradii saas uga dhammaanaynaa kitaabu salaada gelaynaa kabacdi insha alla isbuuc soo socda faslun fi bayaani axkaami alxaydi axkaamta xaydka in la caddeeyo iyo wanifaasi iyo dhiig dhalmada iyo walistixaadati shubanka axkaamtooda in la caddeeyo si qaab mukhtasaro macaan ayuu sheekhu caddeeyey faslun fi bayaani axkaami alxaydi xaydka axkaamtiisa in la caddeeyo iyo wanifaasi nifaaska walistixaadati nifaasku waa dhiig dhalmada oo min annafsiyaa laga keena ilaa tusaaxibuhu nafs naf dhalataa la saaxiibaysa nacam iyo walistixaadati dhiiggii shubmaayo wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji ay min farji ilmar-ati gabadha cawradeeda waxaa ka soo baxa halaathatu dimaa-in saddex dhiig midka ugu horeysa damul xaydi dhiigga xaydka waa dhiigga isagoo caadada la yihahdo caada ku yimaado isagoo caafimaada ku yimaada hadhow markaan daraasana arki doona wanifaasi iyo dhiigga dhalmada iyo walistixaadati midka shubanka isagoo cudur ku yimaado falxaydu midka xaydka huwa alkhaariju waa kan kasoo baxo oo min farji ilmar-ati gabadha cawradeeda kasoo baxa calaa sabiili sixati hab caafimaad uga soo baxa oo waxa weeye dhiiggan xaydka oo arki doonaa marna haweentu inay kaydsatay u baahan tahay marna haddaysan u baahnayn marka inuu soo baxay u baahan tahay muxuuna soo baxa min gayri sababi alwilaada isagoona sabab oo dhalmo aan ku imaanin wa lownuhu midabkiisana aswadu waa madow yahay muxtadimuun waana mid adag waayo ladaacun oo kulul oo xanuujinayo sidii wax nahale camal qofka xanuujinayo kolley gabdhaha sifaadkooda yaqaano wanifaasu dhiigga dhalmadana huwa alkhaariju kan soo baxa weeye caqiba alwilaadati dhalmada la saaxiibo gadaashda hore kasoo baxa waalistixaadatu dhiigga istixaadadana huwa alkhaariju waa kan soo baxa fii gayri ayaami alxaydi ayaamaha aan xaydkan iyo wanifaasi nifaaska iyo soo baxa jirow la soo baxa halkaa markuu ka soo baxay wuxuu kuu sheegayaa xaylka muddooyinka gabdhaha uu haayo ugu badan iyo midda ugu yahay iyo midda mus mutawasifka wa aqalulxayda xaylka waxaa ugu yar yowmun wa leylatun wey wa akharuhu badankiisana khamsata cashara yowman way intuu xaylka gabadha u hayn karo haddaan jira aysan jirin wa qaalibuhu sida gabdhuhu u badan yihiina situn waa lix maalmood oo sabcun ama toddobo waan si u badiyona gabdhaha qaarna toddoba berow haynaa hamiinka sideeday qubaysanayaan qaarna lixoo haynayaa toddobaaday qubaysanayaan ama qaarna shan kolle waa isu dhodhow yihin wa aqalu nifaasi nifaaska muddada ugu yarna laxdatun waa ilbiriqsi waayo qaarna waxaa ka badhana majatun hal mar dhiig ay soo tuurto oo soo baxa wey wa akharuhu sida ugu badana situuna yowman lixdan dharaarood ayuu hayaa akhar wa qaalibuhu sida qaalibkaa gabdhuhu u badan yihiina arbacuuna yowman waa afartan dharaarood wa aqalu duhri daahirnimo waxaa ugu yar bayna alxaydatayn laba xayd udhaxaydana khamsata cashara yowma shan iyo toban maalmood ayaa udhaxaysa inta laba xayd udhaxayso daahirnimada shan iyo toban baa ugu yar walaa xadda xadna ma lahan liakharihi akharkiisa macnaa laba xayd inta udhaxayso daahirka xad ma lahan sababto waxaa dhici karta gabadha intuu caadada ka dhamaato inay saddex bilood laba biloodba aysan caadaba ku dhicinba wa aqalu zamanin zamankan ugu yaroo yacni da-da ugu yar taxiidu fiihi lmar'atu gabadha ay ku xaadi kartana tiscu siniina waa sagaal sano yacni da-da ugu yar zamanka waxuu uga wadaa da-da da-da ugu yar oo gabadh oo xaadka uu ku dhici karana waa sagaal wa aqalu lxamli uurka waxaa ugu yar sittatu ashhurin ayaa ugu yar uur saxa in caloosha lagu qaado oon dhicis ahayn waa lix bilood wa akharuhuna arbacu siniina wey wa qaalibuhu sida qaalibka loo badayaana tiscatu ashhurin wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilxaydi waannifaasi thamaaniyatu ashyaaa saddex sideed shay baa ku xaaraana asalaatu salaad oo gabarh xayd ama nifaas qabtaa ma tukan karto wasowmu soom wa qiraa'atu lqur-aani qur-aankoo la akriyo wamasulmisxafi misxafka la taabto iyo waxamluhu in la xabaaro wa dukhuululmasjidi masaajidka oo la galo wadawaafu beytka oo la dawaafo walwad-u gabadhii xaydka qabtay inuu ninkeedu u tago iyo walistimtaacu in lagu raaxaysto oo bimaa bayna surati warukbati xudunta iyo jilbaha inta u dhaxeeya looga raaxaysto inta kaloo ku raaxaysan kara waa arki doonaa daliisheeda wayaxrumu waxaana ku xaaraana cala aljunubi junubka waxaa ka xaaraam ah khamsatu ashyaa ayaa ka xaaraana asalaatu salaad qofka junubka ma tukan karo wa qiraa'atu lqur-aani qur-aanka la akriyo wamasulmisxafi misxafka la taabto wa xamluhu xabaaritaankiis wadawaafu iyo dawaafkii beytka la dawaafo wallubuthu fi lmasjidi masaajidkoo lagu nagaado wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala almuxdithi qofka oo muxdidka ah oo xadath asqara qabana halaatu ashyaa alsalaatu waadawaafu wamasu lmusxafi wa xamluhu masu lmusxafi wa xamluhu labo halow kasoo qaada laakiin waa laba kala shay halkaasay ku dhammaaday baabulxayd haddaan marka tacliiqa dib ugu soo noqono insha allahu tacaala xaylka iyo axkaamtiisa ilaahay subxaana watacaala qaar ka mida qur-aanku ilaahay ku sheegay nabiguna sunnada iyuu ku faahfaahiyey nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam yasaluunaka cani ilmaxiidi xaylkii kaa weydiinaya iyo haweenka sida loola dhaqmo marka xaydka qabaan qul huwa adan dhib waayo oo haweenka dee wuu xanuujinaya dhibaato kuya inkastoo maslaxa ay ku jirto adinkana waa idin dhiba haddaad haweenka iyagoo xaylqa u galmootaan ee factazilu nisaa-a haweenka ka dheeraada galmadooda filmaxiidi markay xaylka ay qabaan xaalat lmaxiid zaban alxayl master oo maaratay darf maaratay makaani awa miimi oo makaani awa zaman alxayl ka fogaada ama makaan alxayl ka fogaada meesha xayl ka imaanay xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan fa idaa tadaharna hadday daahir noqdaanna faatuuhuna la imaada min xaysu amarakum allah axkaamtaasna waxay usoo degtaa la yidhaahdaa ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro ayaa baabkan waxay ku qabeen bayna alifraad waltafriid qaarna mutasaahilinahay qaarna mutasididiin oo yahuudda waxay samayn jireen islaamtu markay xayl qabto guri goonihay dejinayaan wax lama cunaayaan wala joogayaan ayaga dhan sidii ey harasa aan dhihi jirnay sidii ey najaasay ka fogaan jireen nasaaraduna dankama lahaan jirinoo waxa weeye xayl iyo xaylaan ma kala yaqaano iska bashaqsan jireen waa u galmoonayaan wax kasta diinta islaamka marka ictidaal ay kusoo degto waa lala cunaa waa lala cabayaa zawjkeedu waa ku istimtaacya waa lala mubaasharoonayaa nabigu marka waxau dhahay ictaziluu kulla shayin ila nikaax wax kasta ku samaysa ku istimtaaca ilaa uun maarata ha u galmoonin bas marka waa manhaj mutawasida oo muctadila xaylkuna waxaa waaye waa shay ilaahay uu banaati aadam uu ku qoray gabdhaha reer maaragtay bini aadam oo dhalay marka xaaid caaisha ay xaysho iyadoo xajkii xirma waqtigii xajatulwadaac ay aada uga xumaatay markaasuu yihi haadaa shay waxaha xumaani haadaa shay-un katabahu llahu calaa banaati aadam gabdhaha aadam ayaa lagu qoray marka riwaayo kale waxaa jirta oo mariyey cabdirasaaq oo sanad saxiix can ibni mascuud ou leeyahay maaragtay kaana kaana banu isra alrijaal wannisaa yusaluuna macan way isla tukan jireen fabada-a nisaa yatasharafna birijaal raggiiyo xoogaa isumuu muujiyeen oo haqal taagan inay fitneeyaan markaasaa xaylka lagu rido masaajidkii laga eriyo xaafidku marka wuxuu ku jamciyey waxau dhahay waxaa dhici karta muddada xaylka marka hore inay yareen xadiidka inlaa marka bukhaari marka waxau dhahay waxadiidu rasuuli llahi sala alla alay slam akhar macnaa isagaa ka caamsan oo dhan marka xaafid ibnu xajar wuxuu ku jamciyey waxau dhahay waxaa dhici karta in loo jeedo in xaydku waa jiray laakiin waktigiisii dhibkiisaa xoogaa yaraa laakiin naagii reer banes markay dhibka yimaadeen a waktigiisii la badiyey xoogaa laguna dhigo saasaa lagu jamcina xaydkaana waxa weeye waa dhiig oo dabeeci isaga yimaado oo riximka salkiisa ka yimaada gaar ahaan markii uu riximka u diyaar garoobo oo uu kuma sameeyo inay maaragtay oo ilmo u diyaar yahay hadduu ilmo qaadi waayo ukuntaasaa baqaysa marka ukuntii markay baqayso ayuu marka dhiigga iska soo daadina waa waxaan jirku u baahnay iska soo daadinay laakiin haweentu markay uurowdo waxaa weeye dhiiggaas uu ceshanaya isagoo dhowr maslaxa ku jiro awalan wuxuu ka buuxsamayaa maaragtay ilmaha mandheertuu kala ka buuxsamayaa raximka buuxinayaa wuxuu u noqonayaa maaragtay sidii meel uu ku dabaasho camal nafaqadiisana marka uu ka helaya waana xafidaya ilaa mandheer day jaaf noqoto qofkii waa socona haweenkii wax kasta marka biyahaas waxay u noqonayaan dhiiggaas iyo saa'ilkaas xifdiya u noqonayaan marka qadadiisana waa ka qaadaya hadduu dhinka dhiiggaas uu imaan lahaa haweenta waxa weye qadadeeda ilmaha aada ula qeybsan laha marka way daciifi lahayd markay dhashana dhiiggii laftiisa caanuu isu bedelayaa marka saa darteed qalla waxaa yar haween uurla inay xaysho soo maha waa yarta naadir waa kuwa nuujinayaan inay xaydaan way ka badan tahay kuwa uur kale intay xaydaan laakiin iyadana badanaa ma badno haddii marka xayd nuugmo iyo uur midna uusan jirin dhiiggii markaas kuntii uu sameeyo oo haddii ilmo uu sameyn waayo markaa dhiiggii faasidkaha ayaa marka soo baxay marka caafimaad ayuu ku imaanaya amaa istixaadada isagu waa cudur waa dhiig oo xidid kale ka furmaya isagu qacir raxm maaragtay shuqul kuma laha nacam haye saa darteed sheikhu wuxuu leeyahay raximahu llah faslun wuxuu faslyaa fi bayaani axkaami lxaydi xaydka in la cadeeyo wanifaas xaydka asalkiisu min asaylaan saylaan wax maaragtay shub maayo ma garata shubitaankaasaa la yidhaahdaa saala alwaadi ayaa la leeyahay sababtoo wax shub maayo oo kale magacyaal badan ou leeyahay magacyaalkiisa ciraaq ayaa ka mida icsaar waa la yidhaahdaa ilaa wax soo majuujis maayo waayo ikbaar kolley waxay ka keeneen qofkii macnaa qof weynuu noqona hadday xaysho nifaas waa la yidhaahdaa isaga lafta annafisti waa ka nabigu ku dhahaya caaisha radia allahu canhu waxaa kaloo la yidhahdaa damathna waa la yidhaahdaa xaydka damath magacyaalkaasuu leeyahy dixkana waa la yidhahdaaho fadaxikat fabasharnaha biisxaaqa ibn cabaas waxay ku fasiraan ana faxaada ma garta ay ku fasiraan nacam marka waa dhiiggaas weye wayakruju waxaa ka baxa min alfarji farjiga haweenta halaathatu dimaa-in ayaa ka baxa damu lxaydi iyo walnifaasi walistixaada falxaydu xaydku huwa alkhaariju waa kaka soo bax min farji lmar'ati calaa sabiili sixat hab caafimaad ayuu ka soo baxa waa sida hadda aan sheegnay oo ukumihii markay uurkii ay bacrimi waayaan marka fuuntay noqonaya marka caafimaadka wuxuu keen inuu soo baxo laakiin haddii meeshii uur ay yeelato marka wuu ceshanaa calaashan soo ilmihii taqdiyo ugu noqdo una xafido min gayri sababi lwilaadati dhalma oo sabab la-aanteed kusoo baxa ilaa dhiiggaa nifaaska soo baxaya waa dhiiggii xaydkoo aruuray wa oo hadda marka dhalmada soo raacaya way laftiisa wa lownuhu midabkiisana aswadu waa mid madoobo muxtadimun oo adag ladaacun oo maanta ma arkaysa kululaynaya qofka sidii wax qaniinaya oo kale xanaf leh oo qofka gubaayo waannifaasu nifaaskuna huwa alkhaariju waa kan soo baxo oo caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheeda soo baxa oo waa dhiiggii intaa kaydsamayey oo xaalkii kaydsamayo ilmahana xifdi u ahaa taqdiyana u ahaa wey marka hadda marka loo baahna wuu soo baxaya marka waalistixaadatu istixaadaduna huwa alkhaariju waa ka soo baxo oo fii gayri ayaami alxaalid iyo wanifaas soo baxa sababtoo isaga jiraa keenta oo xid la yihahdo caadi la yiraahdo xididkaasaa marka go-ay oo kuwa dhaqaatiirta waxbay toltalaan iyo markaa xididadaas dhiig joojini waxbay kusa marka isagu waa cudur wa halkaa markaas wuxuu u baxay inuu ogaado xaydkii hadda axkaam baa ku dhisan waa inuu aqal iyo akthar iyo haalib ou leeyahay wa aqalu lxaydi yowman waleyl maalin iyo dharaar baa ugu yar intuu gabadha xayd ku hayo waxay le duu maalin dharaar uusan hayna xayd loo tiri maayo taasna waxa uu ku gaala istiqraa ma garan hay wa akharuhuna khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maanta maalmood iyadana waa istiqraa uha laakiin istiqraa mar kastaba haddii ixsaa'iyaad la sameeyo qof ixsaa'iyaadkiisu waa un taqriibi maahane go-aan ma noqon karta wax daliiloo xadiid oo loo yiri aqalkiisu waa kidaas agarkiisuna waa kidaas xadiid ma jiro culimmada qol walba waa ijtihaaday waxunbay maaratay intay iyagu arkeen ay soo rikoor gareeyeen istaatigiis ay kusoo sameeyeen ee iyaka ay qoreen imaamu shaafici isaga saanu ixsaa ugu soo sameeyey nacam laakiin waxaa dhici karta inuu yooma leyle oo ka yaraado oo sidii nifaaskii maja ou noqdo laakiin masha waxuu leeya xayd maan doo yoom leyle ka dhaqo marka waxaa dhici karta inuu gelin hore ou haayo inuu maalin haayo inuu wax yar ou haayo waa macquul saas ibnu taymiya uu rajaxayo soo ma shan iyo tobanka wax yar laba beri saddex beri inay ku darmaana dhici karto iyada laftooda marka macnaha waxaa weeye hadday gabadhii ay wuxuu leeyahy sheikhulislaam ay maanta wax yar ou haayo intuu dhiiggaas hayana waa xayn intay daahir tahana waa daahir maanta ku dhaca ka qubaysan ay ka go-a ka qubaysanas biraado ka go-a waa daahir saas wey waxaa la fiirinaa intuu dhiigga oo hayo intuu ka maqay intuu haayana waa xayd intuusan hayna oo waa daahir ilaa in la hubsado inuu istixaadiyaho dhiig aan kala joogsanna uu yahay maaha wa haalibuhu haalibkiisana sittun oo sabcun waayo waxaa weeye waa lix ama toddobo sababto waxaa u dalila xadiidi xamna binti jaxsh markay tiri xayd baan qabaa waxau dhahay taxayadii iska dhig inaa xayd qabto sittata ayaamin oo sabcat fii cilmi illah uma iqtasili yacni ilaa xaydku caadadu maka badanayso maka badanayso inay lixta ama toddoba tahay maalmahaas inaa caado qabto xisaabso ka qubayso inta kale salaadii tuko ilaa gabadha sida qaalibka bishii saddexiyo labaatan afariy labaatanna waa daahir lix beri ama toddoba berina caaday qabta marka taas xadiidkaa sheego alay sl sidaa qaalibka inay tahay wa aqalu nifaasi nifaaska aqalkiisa inta ugu yarna laxdatun riwaayad qaarkoodna waxay leeyihin majatu waa gelitaan yani ka cabiraan sida manhaajka ay ka cabiraan iyo maaragtay kitaabkan kaloo isagana timbiih maja ay ka cabiraan hal mar wax lasoo tuuro wa akharuhu situuna yowma aktharkiisu waa situun wa haalibuhuna arbacuuna yowman haalibkan waa afartan marka xadiid aa jira ay leedahay umu salama kaana nisa sal alla alay nisaa yaqcudna maaragtay waxay fariisan jireen fii zawjihi sala allahu alayh wasalam arbacuun marka culimmadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihin imaam axmed iyo keyrkiis waa arbacuun wixii arbacuun ka badan afartan waa istixaado laakiin imaam shaafici wuxuu leeyahy waxaa dhici karta sitiin inuu gaaro marka waa la fiirinaya ilaa sitiin waa loo suugi karaa xadiidka wuxuu sheegay arbacuunka inay sida qaalibka ay tahay ama xadgo inaysa ka badnaana waa la fiirinaya ibnu taymiya noocan maa shaafici qowlkiisa qowl dhow ku tegi bal wuxuu leeyahay ilaa sabciin tamaaniina la gaarsiin karaa ilaa laga hubsanayo dhiiggan dhiig istixaadaa inuu yahay sababta haweenku waa kala badan yihiin culummada qaarkoodna waxay sheegeen inay arkeen shaafici ahaa mase culummo kale haween ou nifaaskeeda ou daa'im noqday ilaa maaragtay situun marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay maadaama uusan dhiiggii istixaado uusan noqonin intii laga hubsanayo muddadii oo muddada oo muxadadkeed u dhow xukunkeedaa la siinaya yacni mathalan haddii imaam shaafici uu yihi xaylka aqalkiisu ayowm waleyla soo maha ma lagu qaydayo waxaa dhici karta inuu yoom uu noqdo lix saacadood inuu noqdo maadaama uu kala go- leeyahay xaydaa la siinayo duurkii waxaa dhici karta inuu leeyahay maaragtay duhurka aqal oo duhur oo beyn alxaydateen khamsata cashar yowm inuu yahay waxaa dhici karta inuu ka bato soo ma khamsa cashar oo ka bato sideed iyo toban oo afar iyo toban oo noqdo waa dhici kartaa leeyahy marka shayga haddii ilaa laga ogaado inuu xukun kale oo galo istixaado oo kale xadki iyo wixii u dhow yucdaa maa yuqaarib alxukm masaladas waa masalo saxiixa wey sababtoo hadda gabadha had waxay ku leedahay mathalan gabadh shan maalmood laba maalmooda dhiig arkay saddex maalmood iga maqnaa haddana hal maalin u yimid toban maalmooda ii maqnaa haddii calaa qowl ibnu taymiya aan ku xalino waxaan leenahay maalintuu dhiig kugu dhaco xaydaa qabtaa inta dhiig oo ku hayo maanta daahir noqotid saddex bir afar bir ha ku ahaado daahir hataa salaada tuko dhib male moogta taas laakiin xagga waxaa leeyihi inta u gooy aqal duhur xagga u gooy xisaabaad adiga dhanba kutoon aadan ka bixi karin oo qof haweene inuu fahmo maahane ragga kombyuutarada iyo xisaabaad ku takhasu ayna keeni karin marka sidaana xooga ayaa aada u sahlan haye wa aqalu nifaasi laxdatun waayo ay majatun hal mar uu soo gamo wa akharuhuna situuna yowma lixdan dharaarood waayo wa qaalibuhuna arbacuuna yowma idan tan waxaan leenahay arbaciinka waa sida qaalibka laakiin sida imaam shaafici ibnu taymiya ay leeyihiin qad yasul ilaa sitiin ibnu taymiya waxay leeyihin qad yasul ilaa sabciin inuu sabciin gaaro tamaani inuu gaaro marka ilaa laga ogaado qofkan xukunkan nifaaska intuu ka baxay xugum kaloo istixaada oo galay ashay yucdaa maaratay ma xukumka oo muqaaribka u dhow ala siinahu leey masaladaasna waa masale aada iyo aada macquula huwa caynu alfiqhi wa aqalu duhri daahirnimo inta ugu yar beena laxaydatayna khamsata cashara yowma walaa xadda xad ma lahan liakthari akharkiisa halkaana wuxuu leey sheikhu islaam shan iyo toban inuu ka yaraadaa dhici karto ma garata shan iyo toban waa ka yaraan karaa na oo waxaa dhici karta xaydkii inuu gabadhii shan iyo toban uu ku dhaafo oo sideed iyo toban meelahaas lasoo gaaro ilaa laga hubsado qofkan la yihahdo waa istixaado intay xayd qabtana xaydaa la siina xukunkiisa intay daahir qabtana daahiraa la siina walaa xadda liakari wa aqalu zamanin taxiidu fiihi lmar'atu tiscun waay tiscatu siniin tiscu siniin wa aqalu zamanin zaman kan ugu yar macnaa da- tan ugu yar oo taxiidu fiihi lmar'atu ay ku xaysho tiscu siniin shaaficina raximahullah tan wuxuu ku gaaray istiqraa wuxuu yidhi acjalu man samictu min annisaa yaxidna nisaau tuhamat yaxidna lisabci siniin haweenka ugu degdeg badan xagga xaydka oo iyagoo da-yar xayda tuhama waa meelahan dhulkan maaragtay maka iyo madiina dhulkan u dhow waayo waa haweenka maaragtay maaragtay dhulkaas degan oo dhulkaas kuleelka waa lagu koraa marka sagaal sano ayay ku xaydaan buule marka waa taqriibay dhahaan hadday laba ay ka dhiman tahay laba bilood oo kale waa okay waxaa dhici karta kuwo kale iyaguna sideed haday dhici karto ama sideed iyo nus haday ya zamankan ma dhacday zaman ma dhacay zamankan wax maya lacala sheikh wuxuu dhahay sagaal sano dhahay laakiin lacala kaba soo qaad haddii la arko mid sideed ku xashay ya ee kelimadan shee imaam shaafi istiqraa ku keena soo maha laakiin haddii wujuudka lagu arko mid sideed ku xashay ama sideed iyo baray ku xayshay waxaan leenahay dhiig faasida waay haddii macquul ay too ka koriina badan tahay iyada lafteedu waa waa macquul waay in iyada lafteeda la xisaabinayo xayd loo xisaabinayo hay wa aqalu lxamli xamlina waxaa ugu yar mudad ugu yar sitatu ashhurin waay ur midka ugu yar a ur midka ugu yar oo haweentu ay ilmo dhammaysa ku dhali karta waa lix bilood halkaas xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay cumaana waxaa loo keena yidhi gabar lix bilood ku dhashay ninkeedii marka uu leeyay see ku dhici kartaa waxaan gabadha malaha meelay ka qaraabatay uu leeyay gabadhuna waa gabar cafiifaday ahayd arrintii markii ibnu cabaas loo geeyey wuxuu yihi sax waa ilaahay wuxuu yihi wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahr intuu caloosha ku jiro iyo intuu go-ayo waa soddon bilood maca qowli tacaala wafisaalu fi caamin iyo walwaalid yurdicna awlaadahuna xowleyni kaamilin idan fisaalkii iyo nuugmadii laba marka waxaa u geysaa laba sano laba sano meeqa waayo afar labaatan bilood afar labaatan bilood waxaad ka jartaa soddon lixaas biloodaa kuusoo harta nacam marka taasina waxa weeye qur-aanka qur-aanka laysku fasiraa nin walba haddad aayad kasta gooni dheg u goosto mise xadiid kale qur-aanka markii la isugu keeno adilada ayaa maaragtay daliilsha cadaanaya wa akharuhu aktharkiisana arbacu siniina waa afar afar sano ayaa uurka lagu qaadi karaa taasna waa inta la arkay sababta imaam maalik wuxuu yiri hadihi jaaratuna imra-atu maxamed bnu cijlaan nin la yiraahdo waa imra-atu sidqin waa gabar run sheeg oo cafiifadoo sharaf leh wa zawjiha rajulu sidqin zawjkeena waa nin wanaagsan xamalat halaathata abdulin fi tnatay cashara sana saddex da-ood ayay labi iyo toban bilood ku dhashay kullu batnin ya ha labiyo toban sano ku dhashay macnaa saddex da-ood ayay labiyo toban sano ku dhashay kullu batnin arbacu siniin soo maa yacni uur kastaba wuxuu ku dhashay afar sano ku dhashay marka waa shay la isla arkay waayo oo wujuudka lagu arkay nacam anka xamala dad inay ii sheegaan maaragtay inay afar sano caloosha ku dil maayo kolley waa noocun dilan iyo waxyaalahaas ku yimaado waaqalu lxamli sitatu ashhurin waaye waakharuhu arbacu siniin wagaalibuhu tiscatu ashhurin waa sida de qaalibka sagaal bilood wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilxaydi bisababi alxaydi waannifaasi hamaaniyatu ashyaa saddex shay aa ku xaaraana asalaatu salaadi salaad waa mujmac caleyh waay allahuma ila alkhawaarij maahan markay maaragtay ay weydiishay mucaada caa-isho waxay diideen waxay tiri maxaa gabdhuhu maaragtay soonka u qadaynaya gabdhahana u qad salaadina isu qadeynayo qaalat axaruuriyatun anta qawaarijatay tiri qawaarij mihiyay tiri waxa weeye waa waa weydiinaya qaalat kaana yusiibunaa dalika cinda rasuuli illahi sal alla alayh wasalam caadada waa nugu dhici jirtay annagoo rasuulkan la joogna fa nu'maru biqadaai asawmi walaa nu'maru biqadaai asalaat waxaana la fari jiray soomka inaan qadayno laakiin salaada aanaan qadayn nacam marka soomka waa la qad wa qiraa'atu lqur-aani qur-aanka in la akriyo adigoo culimmada qaarkood waxay kasoo istitnoodaan sida sheikhulislaam iyo ibnu cabaas iyo keyrkood hadday gabadha iyo imaam axmed iyo hadday gabadha qur-aanka uu inuu ka dhuma ay ka baqayso ilaa qur-aanka xifdigiisa iyo muraajacaadkiisa mase arday tahay mase macalimo tahay markaas waa u banaan tahay maala laakiin junubka maya sababtoo junubka wuxuu heli karaa hadda inuu soo qubaysto laakiin xaydkan muddow la fadhinaya dhaqso iyada ma iska daahiri karo waa in waktigiisii la gaaro laakiin junubka musqusha intoo tago iska soo qubaysana dhaqso marka waa kala duwan yihiin wamansul musxafi musxafka maaragtay taabashadiisa iyo waxamluhu iyo xambaarkiisa musxafka taabashadiisana haddee waxaaba maaragtay yani allaa yamasa alqur'aan xadiida camar ibni xasam waxaa ku jirtay allaa yamasa alqur'aana ilaa daahirun qof daahira maan inuusan taaban wa dukhuulu lmasjidi masaajidka in la galo may culammada waxay ka xabiraan masaajidka gelitaankiisa iyo muruurkiisa lama diinayo laakiin marka la diidaayo inay masaajidka gasho o ay dhex marto waa idaa khaafa talwiitha almasjidi masaajidka inay wax maarata ku dhaadhaanto haddii maarata ay ka cabsanayso culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan daliilahaas aada uma xoog badno ah hadday masaajidka is waxba ku dhaameyno muxaadaraad iyo khayr u imaanayaan waa imaan karaan wa dukhuuli lmasjidi masaajidka lasoo galo yacni ayilmuruur ayaa maaragtay lubhiga inay lagu nagaado ka wada amaa muruurka inuu dhex marto haddii aysan masaajidka waxba uga dhaaminayn oo cafaayad u xiranta ama ay sugteen masaajidka waxba gaaraynin dhib ma laha sidoo kale waxaa lamid idhan qof oo salasul bowl qaba ama qof oo najaasaadka ka daadanaya hadduusan isgufayn oo uusan hubin in waxa najaasaa aysan masaajidka gaaraynin ma mari karo wa dawaafu dawaafkii ayaa ka xaaraan ah sababtoo nabiga waa caaisha marka xeeshi muxuu dhahay isnacii maa yasnacu alxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt xaajigu wuxuu sameeye o dhan samey laakiin beytka ha dawaafi walwad-u in loo tago oo la naagaysto sax wey walistimtaacu in lagu istimtaaco oo bimaa bayna asurati waalrukbati xudunta iyo jilbaha laakiin xadiidka arrintaas laga qaatay waa laga xoog badan yahay xadiidka saxiixa oo qowl qadiim lishaafici waafaqsanna waxaa weeye xadiidka nabigu uu yihi isnacuu kula shayin ila nikaax wax kastaba ku sameeyey nikaax maana muslim oo wari idan nikaax macnaa wadi baa loo jeedaa nikaaxu yutlaq cala alcaqd annaga hadda soomaalida nikaax waxaa u naqaanaa guurka laakiin carabta hadda oo maaragtay joogta nikaax hadday sheegaan oo tagnimada u yaqaanaan ijtimaacay u yaqaan nikaax nacam marka nikaax laba ixtimaali kara haye wayaxrumu waxaa ka xaraama cala aljunubi khamsatu ashyaa alsalaatu wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka inuu akriyo taasaa raajixa sababtoo ah isagoo isoo daahiri kara amaa xadiidka cali maaragtay laa uxilu maxaa xadiidkii nahaa rasul la an yaqra alqur'aan xadiidkaas xoogaa waa la daciifiya nacam wamasu lmusxafi musxafka in la taabto iyo waxamluhu xambaaritaankiisa marka waxay leeyihin culammadu musxafka haddii uu meel ihaanaysan uu yaalo ama inuu cadow gacantiisa oo ku dhacaad ka baqayso ama meel cilaaba looga tegayo weysana aadan haysa markaas waa qaaday ama waa gagabaysana waa qaadaysaa markaas daruuro ahaan iyo wallubthu fi lmasjidi masaajidka inuu ku nagaado wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala lmuxdithina talaatu ashyaa saddex shay baa ka xaaraana alsalaatu salaadii iyo wadawaafu dawaafkii iyo wamasu lmusxafi wa xamluhu dawaafku nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam addawaafu bimanzilati salaat dawaafku waa salaadu lamid ilaa anahu ubiixa fiihi lkalaam hadalkaa la baniyay laakiin wax sharay aan lagu hadlin wax khayra maahan marka dawaafka waxaa loo sharday xadiidkaana waa saxiix sheekh albani in maaragtay yani dawaafka bimansilati salaad uu yahay marka hadalka unbaa kuu banaan maa marka wixii salaad shuruudii kaaga baaneed oo dahaaradii ayuu marka u baahan yahay nacam wamasu lmusxaf iyo waxamluhu halkaa markii aan dhammayno waxaan rabnaa inaan u noqono istixaalada wax yaroo ku saabsan ilaan gabdhihii su-aalihii idin weydiinaya waxaa leeyahy sheikh aada fiqi kasoo akrisateen dee gabdhihii ama waa nala dhasheen ama waa noo dhexeen ama waana dhaleen waa lala jooga annaguna sidii bidcadii ma dhahayno dahaaradii iyo xaylkii maaragtay kuma jeesjeeshaano xaylkii qur-aanka lagu sheegay axkaam iyo masaalixa ka ratibmaysa soo maaha ninka hadda xayl ku jeesjeesaya hadda waa kaa xaylkii caloosha ku aruuro quudan jira soo maaha haye gabadha xaylkii ay qabto soo axkaam ma laho wadhigeediyaa ka xaran axkaamteeda sooma baahan walaashiisoo ku dhaca naagtiisoo ku dhaca hadduusan axkaamta xaylka baran soo qashil ku dhicin maayo markaas marka waa anagii masaladii aqalul xayl iyo aktharkiisa kolley wax culummadu ixsaa-iyaadka u noqdeen wax xagga daliila mala marka sheekul islaam wuxuu rajaxay dhiig gabadha haddii uu haayo intuu haayo waa dhiigkaas waa xayl hadduu ka gooha ka qubaysa intay daahir tahana waa daahir hadduu laakiin dhiiggii isbedelo oo maaragtay uu shuban uu noqdo afar ila bishii oo dhanba uu maaragtay isku bixinayo istixaadaa la yidhaahdo istixaado marka way ka duwan tahay xaydka oo iyada salaaddii waa tukanaya intay istixaadada ay tahay ilaa intii xaydka loo qorsheeyo maaha ninkeeda uu tegi karaa qur-aankii waa akrinaysaa see marka loo kala bixinayaa dhiiggii istixaadada dhiiggii xaydka see loo kala bixinaya masaladaas inaad si fiican u barataan dhowr goor lagu celceliyo gabdhuhu waa saddex waay saddex qaybood gabar marka istixaadada iyadoo dhiigga shubankaa qabto kan shubanka waa iska ballaxasaan oo khafiif khafiifa kan xaylka markuu yimaadana dhiig madow oo adagaa imaanaya marka waxay ku kala taqaanaa dhiigga qaabka isbedelka dhiigga ku kala taqaana markuu xaylku yimaado dhiiggu dhiiggi waa bedelmaya dhiig aswad oo yucraf la yaqaano ama yacrif oo shiir leh oo kulul waxay sameynayaan marka dhiiggaas ay taqaano midabkaas goonida leh markii maanta ma arkaysaa uu ku dhaco salaad way iska dhaafaysa dhiiggaasi marku dhammaado oo kii kaloo balxasaanka uu soo noqdo ayay qubaysanaya inta balxasaanka uu haayo marka salaad kasta u weysaysanaysaa markuu waktigu galo intay busqusha tagto isdhaqdo isgufayso ayay weysaysanaya intay weysaysanaya uu tukanay wixii ka yimaada marka waa macfiya ilaa salaada kalena haddii uusan banaanka usoo bixin qur-aankeeda iskaga akrisan kartaa iyo wixii sunooyina waa isaga tukada waxaana u daliila xadiidkii oo maarata waa soo dhamaynaa insha alla waqti waa dhamaysana faatimo binti abi jaxash radia allahu canha nabigu wuxuu ku dhahay faatima binti jaxash faatima binti abi xubaysh wuxuu ku dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ha wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina dama lxayli aswadun yucraf waa la yaqaano ama yacrif waa shirmaaya hadduu marka kaas uu yimaado fa amsikii can isalaati salaada markaas uu kaasu kuu yimaado salaada ka joogso fa idaa kaana alaakharu kii kale oo balxasaanka markuu yimaado oo kan uu dhammaado fatawada-i marka hore qubayso kabacdina salaad kastaba u weysaysto fa inamaa huwa cirqun kan waa xidid go-ay oo istixaado maa taas ma fahamteen marna waxaa weeye gabadha waxay taqaanaa caadadeedii waxay taqaanaa maalan bil kastaba wuxuu ku dhici jiray saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka iyo caadada ku dhici jirtay hadhow waa isku darmay midabkiina ma kala taqaano midabkii male bil walba maalintuu ku dhici jiray saddex iyo labaatankeeda ama afar iyo labaatankeeda ay salaada ka fariisanay zawjkeena uu tegi maayo xaydlooda bisha koowiyeeday ka qubaysan jirto soo maaha siday ugu qubaysanaysaa marka intaas marka xayd maaha marka waa istixaado axkaamtii oo qof daahir ay qaadana bis un salaad kasta unbay u weysaysan markuu dhiiggaas uu ka dhammaadana way ka qubaysana hal maray qubaysana laba ma taha maba kala taqaanaba gabadhii markay soo qaangaartaba dhiig uun shumaaya ku bilaaba mubtadia mutaxayira mubtadia ama waa mutaxayiro oo dhiiggii sifadiisiina ma kala taqaano caadadiina waa ilowda taasoo kale waxaa loo celinayaa soo maaha ha hadday caado leedahana xadiidka u dalil waxwaay umkuthii nagaw qadra maa kaanat taxbisuka xaydatuka intuu xaydkaa ku xabisi jiray umuxabibu ku yiri xaydkaag intuu ku xabis jiray muddaduu ku hayn jiray oo toddoba ama lixa salaada iska dhaaf uma iqtasilii wasalli marka intaa qubaysatid hadhow tuko oo salaad kastana u weysa qaado haddii marka aysan maaragtay caadana ma leh caadadeedii ma taqaano dhiiggiina ma kala taqaano mutaxayiray yidhaahdeen xadiidkaana xaliya brobalaamkeeda iyadana dhib ma laha wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaa slam haweentii xamna binti jaxash wuxuu ku yidhi inamaa haadihi raklatun min raklaati shaydaan shaydaan unbaa cag kugu dhuftay si uu maarata kuu waswaasiyo ee fataxayadii iska dhig mid xayl qabta sita ayaamin oo sabcata ayaam fii cilmi illah uma iqtasilu qubayso markaa salaadaada tuko hadhow saddex iyo labaatan afar labaatan markaad tukatid soo maaha haddana iska dhig inaad caado qabtid marka saddexaa lagu soo arooriyey hadhow hadda waa arki doonaa markaan kitaabkan kitaab ka weyna bilownee mubtadaa mutaxayira waxay dhahaan ragga riyaadiyaadka xataa ma keeni karaan wuxuu kale mar hadday mutaxayiro ay tahay laba bilooday soomi aase weliba dhowr beri ku darasi oo maarata soddonkii beri hadduu rabo inuu u xasilo waxba inay laba bilood ay soomto waxaas ilaahayba subxaana watacaala adayku marka xadiidkaana xadiya waxaa laleeyahay haddays waxba aysan aqoonin caadaatu nisaa ha qaato gabdhaha iyada iyo diyaalkood walaalaheeda hooyadeed meeqou haayaa bishii saddex beri afar beri shan beri caadada ou haayo ay isku dabaqeen inta uu caadada ou haayo waxay ka dhigana maaragtay xayd inta kalena daahir bay ka dhigan masaladaas waa inaad si fiican u labdisaan oo gabdhaha a wareer ka bixisaan marka in sha allahu tacala sala allahu calaa maxamedin ali